soo dhoweynta markabka oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo wafdi wasiiro ah oo ka socday turkiga ayaa lagu qabtay dekedda magaalada muqdisho halkaasoo qariiradaha lasoo bandhigay lagu xusay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe laakiin laga saaray maamulka hirshabeelle arrinkan ayaa dhaliyey hadalhayn iyadoo dad badan oo siyaasiyiin iyo xildhibaano ay ku jiraan ay habqoraaleedyo uga falceliyeen wasiirka bederoolka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu dhacay qalad farsamo qariirada lasoo bandhiga ayuu ku sheegay inay ahayd mid la sameeyey sannadkii laba kun shan iyo tobankii taasoo si qaldan meesha ku soo gashay markabkii shidaalka sahminta samayn lahaa uu waddanka yimid oo aada loo faraxsanaa ayaa waxaa dhacday arrin farsamo oo ahaa qariidad markaas aan habboonayn ama munaasab ahayn in lagu soo daray qariidadihii meesha yaallay wixii technika ama farsamo ah waxaa u xilsaarnaa iyo agaasinka xafladda agaasimaha guud aniga baaritaan baan sameeyey waxaan agaasimaha saaka subaxii ka codsaday in yacni xog saxa uu isoo siiyo sida ay wax u dhaceen xogtii wuu ila wadaagay waxaana ii soo baxday in qaladka meesha uu ka dhashay ay ahayd isticmaalka qariidad la sameeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii oo si qaldan meesha ku gashay wuxuu ila wadaagay agaasimaha guud qoraalladii dhex maray asaga iyo shirkaddii eventiga qabanqaabinaysay qoraalladaas oo caddaynaya in uu yidhi maabka shalay meesha ku jiray ha laga saaro maabo badanna waa loo gudbiyey wuxuu yidhi maabkaas maab qaldan waaye ha laga saaro iyadoo qoraal ah oo facts ah ayuu ila wadaagay nasiib dara lagama aysan saarin qoladii shirkaddii eventiga qabanqaabinaysay ma aysan ka saarin waxaana dhacday in uu maabkaasi uu ka mid noqday maabab kaleeto oo wanaagsan oo meesha la keenay laakiin soomaalida waxaa moodaa dadka qaarkood siyaasiyiinta inay u muuqdaan wax yar oo farsamo ah oo qalad ah oo dhacay inay u isticmaalaan in rajadii iyo raynrayntii aan ummadda iyo shacabka soomaaliyeed shalay soo galay in lagu majaxaabiyo cabdirasaaq cumar ayaa sheegay inay qaadayaan wixii mas-uuliyad ah ee la xiriira qaladka ku jira qariiradda wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin meel ay uga tageen maamul goboleed ama ay ku yidhaahdeen kama mid tihid maamulada waa ku qanacsanahay warbixintii uu agaasimaha guudisiiyey wixii mas-uuliyada oo ay wasaaradda leedahayna annaga ayaa qaadanayna oo ahayd in maabkaas marka horeba inkastoo la yidhi ha laga saaro oo ay ahayd inuusan meeshaas uusan imaan haddana markuu meesha yimid waxay ahayd inaan dib u fiirino oo aan ka saarno markaan aragnay laakiin waxaana indho tiray farxaddii iyo raynrayntii iyo howlihii socday oo aan markaas ku mashquulna ayaan waxaan arki weynay agaasimaha wuxuu ii sheegay in la arki waayey yani inay ka mashquulaysay inay qaladkaas yarkaa ay arkaan middaas waa arrimihii farsamada ma jirto meel aan annaga maamul goboleed gaarana aan uga tagnay maamul goboleedna aan ku dhahnay maamul goboleedyada ka mid ma aha waxaa nasiib darro ah runtii in dad siyaasiyiin ah ay qariidadaas yarta ah ay u isticmaaleen dhanka siyaasadda madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isagana eedeyn la xiriirtaa maabka gobollada iyo sida loo sameeyey u soo jeediyey dowladda soomaaliya
waxaa runtii nasiib darro ah oo mararka qaarkood dareenka aan qabnay ficil u beddelayso muujinaysa waxaa wasaaradda badroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la ysku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiillo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha waa sax intaan burburka dhicin hal gobol buu ahaa puntland iyo galmudug wax ishayna kama dhexeeyaan
wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar ayaa isagana u jawaabay eedaynta siciid cabdulaahi deni waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha puntland deni uusan garanin qariidad la sameeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii inuu gara waayo oo uu soo xigto waa nasiib darro soomaalidu waxay tidhaahdaa oohinta orgeyga ka weyn deni wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo puntland asaga ayaa hor joogsaday asaga ayaa diiday annaga dowladaan nahay mas-uuliyaddaana saaran ganacsi caa'ila kama shaqeyno waxaan ka shaqeynaa ganacsi ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed wax loogu qabanayo waxaan ka shaqeynaa horumar iyo wanaag ummadda soomaaliyeed kor loogu soo qaadayo wuu diiday deni inuu yacni aan u samayno waxaa dhacday inuu la yimid shirkad uu yidhi shirkaddaana ii samaynayso weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso annagana waa ka diidnay shirkaddii waxaan dhaha way ogaayeen shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyadda ay leedahay marka deni maanta inuu yidhaahdo waxbaa qaldan isagoo soo xiganaya maab loo wada jeedo waktiga la sameeya si qaldanna meesha ku yimid iyadoo la rabay in la siyaasadeeyo horumarka iyo wanaagga iyo dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed uu gaarayo iyadoo la raba in la carqaladeeyo inuu isticmaalo waa nasiib darro laakiin annaga mas-uuliyadda mar walba kama cararayna haddii aan wax khalada ay jiraan qaladkaasaa jiro waa sheegaynaa waa tilmaamaynaa raaligelinaa ummadda soomaaliyeed ka siinaynaa agaasimaha wuu sheegay wuu gartay qaladkaas farsamo oo meesha ka jiray qariiradda maamul goboleedyada dalka ay jimcadii dowladda soomaaliya ku soo bandhigtay soo dhoweynta markabka uruuj ri'iis ee sahminta shidaalka ayaa noqotay wax ay dadka si weyn u hadalhayaan